بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الطب والمرض والرقى kale kitaab salaam baa inoo socdo baabkana uu hoos geliyey ama dee uu raacsan yahayba weli kitaab kale inooma bilaabmin marka baabu dibi dibiga baabkiisii weeye waa wax daweyntii iyo wixii kuba tacaluqsanaa walmaradi iyo xanuunkii iyo waruqa jamcu ruqyatin weeye ruqyooyinkii waa dee waxyaalihii ama kalaam ilaahay ahaa maadkaartii iyo taas ee ruuxa lagu tufayey lagu aqriyayey bal umuuraha waxyaalo kuba tacaluqsan iyo axaadiisi jaanibkaas oo kole kala duwan baa inoo soo socota taas buu adigu baabkeedii yahay xadaثna mحamed بn abi cmr الmakiy qala xadaثna cabdالعaزيز الdaarawardiy can yaزيda wahuwa bn cabdالlahi bn وasamaةa bn الhaadi عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت bal sanadku kolley waa dadkii inagu soo noqnoqonayey yaziidna marar kala duwan baan soo aragnay kolley dee kolkol bay yaziid ibnulhaadi un uu yimaada oo waa awowgiisii labaad buu noqonaya waa kan sheeko xaggiisa inooga dhameeyey abtirsiintii inuu sikaara taabicin yahayna hore baynu usoo maray markaa saddex taabicibaa sanadka isku xiga yaziid iyo moxamed iyo abu salama intuba taabiciintii bay kaga mid yihiin caaisha ayaa waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay markaa idashtakaa hadduu xanuunsado rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu xanuunsado macnaa waa idaa marid uu xanuunsado maaha inuu cawd uu dad u sheeg sheego oo dee kolkol ishtakaa cabashadiyo tawaata laba yidhaaho mee waa haddii uu xanuunsado raqaahu jibriilu jibriil baa ku tufi jiray dee dikriga inoo soo socda ama ducada inoo soo socota oo qaala jibriil wuxuu odhanayay bismi illaahi yubriika wa min kulli daa'in yashfiik wa min shari xaasidin idaa xasad wa shari kulli dii caynin manaa bal lafdi kalena waa inoo dambeeyaaye waa ruqyadii jibriil calayhi الsalaam rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu xanuunsada uu ku tufayey kuba aqriyayey oo wuxuu odhanayay bismi illaahi yubrika halkan bismi illaahi dee kolaysan ay culimmadu yidhaahaan qurdubi iyo kayrkiiba ismiga halkan maanta waxaa looga jeedaa almusama ayaa loogaba jeedaa oo dee ismigii ilaahay baa ku bogsiinaya maadee ismigii maanta waa maqsuudku wuxuu yahay ama macnuu almusamaa oo ah allah subxaanahu wa tacaala waxay markaa la mid tahay un isagoo yidhi allahu yubriika asalka hore ficilku waa ficil mahmuusa abra'a yubri'u ibraa'an hamsadoo la takfiifiyo la tasiiriyo ayay ya-dani kaba timi un oo dee asalku waxaa la yubri'u ka wey ilaahay baa subxaanaه wa tacaala ku bogsiinaya oo de waxay laba mitay sida sabix isma rabbika alaclى oo kale manaa ismiga rabbigaagii sareeyey ismigiisa nasaha macnuu waa maxay waa sabix waa rabaka alaclى ayaa macnuu yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala dee nasaho subxaana اllahi leh oo halkaas oo kale ayay tani la mid taho marka macnuu bismi illaahidu macnaa waa allahu yubrik yubriu ka wey ilaahay baa ku bogsiinayo ismigu halkan bimacna almusama wey waa ciddii magacan lahayd oo allah subxaanaه wa tacaala ayaa ah ka ku bogsiinaya wa min kuli dain yashfiika kolley min kuli dain yashfiika bay ku tacalluqaysaa wayashfiika waanu ku bogsiinayaayo ilaahay wayashfiika min kuli daa'in cudur dhammaantii mid daahir iyo mid baatinaba cudur dhammaantiina ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka caafiya uu ka bogsiinaya wa min shari xaasidin idaa xasad ay waxaa kaluu dee kaa xafidaya kaa ilaalinaya ilaahay min shari xaasidin kii xaasidka ahaa sharkiisa idaa xasad oo markuu xasadkiisa muujiyo daahiriyo intuu qalbigiisa un kuba jira taasna dee ama waxyaalo uu isleeyahay ruuxan maxsuudkaa wax ku yeel uu laba yimaado xasadkiisii daahirsado kaa sharkiisana rabbi uu kaa xafidaya kaa ilaalinaya wa shari kuli dii caynin ilmid u saaxiiba dhammaantii waa kaa wax ilaynaya ishaa iyaduna dhibta keenaysa xadiisna uu inooguba dambeeyo alcaynu xaqunoo xadiidka bal maalan dee xadiisun inooba dhexeeyaa taasna kaa isagu ishalana ee waxeleeyana sharkiisa iyo dhibkiisa rabbi baa kaa ilaalinaya oo kaa xafidaya manaa waa ruqyooyinkii waaridka ahaa mashruuca ahaa ee dee waxa weeyaan taas mid kama mid ay tahay kuwo kalena insha allahu tacaala rasuulka ilaahay odhan jirayna waa inoo dambeeyaan marka rasuulka ilaahay xanuunsado taas buu jibriil odhan jiray marka arinku wuxuu ina tusayaa ama xadiidku ina tusayaa un waa istixbaab ruqa ruqyooyinku de marka ay yihiin sa ama kalaamkii ilaahay subxaanahu watacaala ama adkaartii ama wax dee macnihiisa la garanaya waa shuruudda culimmadu u dejiyaan taas oo kale ay tahay ruqyadaas mashruuciyadeeda iyo bal istixbaabkeeda waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markuu xanuunsado isaga naftiisaa ku tufi jiray sida inoo dambaysa dad kaluu ruqyada kuba aqriyi jiray bal markaa istixbaabkeeda arrinta inooguma suganna markaa waa ruqyadii iyo umuuraha caynkani laa tunaafi tawakul tala saaradkii ilaahay subxaanahu watacaala lagu tawakulayo la tala saaranayay taas ma ma anfiyeyso waayo dee tawakulkuba waa iyadoo asbaabtii aan laga tegayn oo lalaba imanayo laakiin qalbigii ilaahay ku xidhan yahay subxaanahu watacaala aan sababkan la ictimaadsanahay aan taas ayaa tawakulku iyo markaa umuuraha caynkana inaanay tawakulkii waa kan rasuulka ilaahay sayid almutawakiliin iyo ra'sa almutawakiliin baa la imanayey ama isaga ha lagu tufo oo ruqyadan ama isagu ha laba yimaado naftiisa ha ku ruqyeeyo marka haddii arrintu ay tahay taas ama waxaan de bmثalا ama tawakulun inuu dhaawacayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba yimaadeen ee asbaabihim bay kaba mid tahay iyadoo qalbigiina uu ilaahay laguma xidhayo bal markay culimadu ruqyada shuruudeeda sheegayaan ee inay noqoto kalaamkii ilaahay ama asmaadiisii iyo taas waxyaalaha iyo adkaartan laynoo jideeyey ama ay tahay dee kalaam adigu la garanayo unoo macnihiisii la fahmayo si aan shirki iyo waxyaalo kaliya waxaan la garanayni aan u soo gelin ruuxuna uu ictiqaadiyo dee ilaahay subxaana watacaala ka wax bogsiinaya inay yahay aanu ictiqaadin arrinkan inay dee taahiir sidan daatadeeda ay leedahay arrintani waa baryo ilaahay la baryayo ilaahay la maangelayo markaa ictiqaadkaas dee in ilaahay idankii subxaana watacaala inay tahay arrimahana wixii xabasilaya ama la rajaynaya laga doonaya taa ay tahayna uu ictiqaadiyo marka waa taa kolley bal axaadiisna way inoo yar dambaysa halkan sheeku bal umuuro uu yar jamcinayana uu qadime laakiin marka meelahooda gaadho unban kuwa aan eegi doonaa waayo caawa umuuraha uu la jamcinaya halkan kuwii kale dhinacii kale inooguma sugnaa casharka caawa taas bay xdثna بشر بن هiلال الصواف qال xdثna عبدالوارث qال xdثna عبدالعزيز بن سhيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وصحاaبiga الخdري أن جiبريiل جiبريiل ba أtاa u yimi النبي صلى الله عليه وسلم fqال وxu uhi yا محمد محمدow اشhتakayta a اشhتakayta miyaad xanuunsatay buu yihi rasuulka ilaahina bشhر weeye isaga iyo أنbiyada kalena wixii bشhر kuba banaan xanuun amraad iyo aalaam iyo waa taas iyo gadab iyo farax iyo gaajo iyo haraad iyo umuuraha bashar kuba wada banaan oo dhami waa wax ku banaan kuna imanayeyba taasba weeye rasuulka ilaahay buu ku yihi miyaad xanuunsatay faqaala nacam haa buu yihi qaala markaa wuxuu ihi jibriil waa ruqyo ahaan bismi illaahi arqika magacii ilaahay ayaan kugu tufayaa oo imaka halkan si aan lahaa bismi illaahi yubrikadii imaka ismigaan almusamaa u bedeloon nidhi allahu yubriuka ti imaka halkan ma odhanayno waa magacii ilaahay subxaanaه watacaala ayaan anigu kugu tufayaa oo dee ruqy ahaan aan ulaba imanaya oo dee imaka halkaa yubriuka iyo arqayka way kala dunaanayaan oo isagiibaa ficilkiisii ay tahi waa jibriil wuxuu laba imanayey anigu ismigii ilaahay waa kaa ayaan kugu aqriyayaa oon kugu tufayaa min kuli shayin shay kasta xaggii oo yu'diika ku dhibaya oo waxaan dee xaafidkaaga dhigaya kugu maalan in ilaahay kugu dhowrana aan weydiisanaya ismigiisaayo wax kastoo ku dhibaba min shari kuli nafsin waa naf dhammaanteed sharkeeda wax kastoo dee markaas naf laguba idlaaqo sharkiisa iyo dhibkiisa ama wixii taas ayaan kugu maalan anigu aan kaa ilaahay ku weydiis weydiisanaya inuu kugu kaa ilaaliyo kaaba xafido aw cayn xaasidin ama ruux xaasida ishi waayo ruuxan isha laba imanaya ee wax ilaynaya kolley xasad baa isaga istixsaan shay iyo isticdaamkii iyo dee xasad iyo waxyaalahaasa sababta iyo umuuruhu ay noqonayaan ku xaasida ishiisa bal markaa kolley nafsin markaan idhaahno naftii unaan kaba dhigno dee naftii makhluuq waa wax kasta oo dee naf laba dhibkiisa iyo adihiisa ayaan anigu ruqyadan aan laba imanayo ee aan ilaahay weydiisanaya inuu kaaga xafido kaagaba ilaaliyo ishina waa taas in waxaaban lafdigan dee inuu shaki yahay baaban daahir ah oo min shari kuli nafsin ama min shari kuli cayni xaasidin iyada taa haddii la yidhaaho lafdiga nafsina waa u timaadaa bimacna alcayn waa u timaada oo waxa weeyaan caynta nafteeda nafsi way kaba cabiraan kan wax ilaynaya waa arrin ay kaba cabiraan oo arrinkuba markaa macno keli u yeelanayaayo waa kaa ishi iyo waxyaalaha caynkaasaan ismigan ilaahay dee aan kugu ruqyo kaagaba dhigayaayo ilaahay baan dee baryaya inuu kaa ilaaliyo kaaba xafido allahu yashfiika ilaahay baa ku bogsiinaya bismi illaahi arqika waa adigu ruqyadeyda inay ruuxu markaa uu cid ku tufayo ma aqriyayo waa shay laynoo jideeyo kuwo kalena way inoo dambeeyaan ma macnaynaya bismi illaahi arqika min kuli shayin yu'diika min shari kuli nafsin halkaas oo kale haddaan awdan lishaki kaba dhigno ee ama min shari kuli nafsin ama min shari kuli cayni xaasidin taas buu odhan waxba awdan imika halkaa ma gerinayo allahu yashfiika bismi illaahi arqika weli axaadiis way noo socotaaye xadahan waayo qeyb baaba inoo iman doonta intan kaba badan haddii ala yidhaaho oo yar dheer oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruqyooyinkiisii oo dee tarjamo gaarana uuba dhigan doono baabu istixbaabi ruqyat lmariid waa inoo dambaysaan filaya casharka caawa inaan dee yar gaadhigi doono haddii ala yidhaaho haddii rabbi dhib yareeyo xadaثna mحamed بن rاafiع qال xadaثna cabdالرaزاq qال xadaثna mcmr عan hmaam bn mنbه qال أnه qاal hada ma xadaثna abu hurayraةa hmaam baale kan waa xadiiثkani waa wixii uu noogu waramay abu hurayra bal can rasuuli الlaahi slى الlه عalيه waslم kolleyna sidaan seyqadan kusoo aragnay axaadiiث boqol iyo afartameeye gaadhsiisan oo inteeda badanna bukhaari iyo muslimay de waxay kala leeyihin iyo waxay wada wariyeen ba ay tahay qeybna way kaba tegeen oo kollay boqolma gaadhaba intaa labada kitaab inooguma sugan oo saxiifadii hamaam axaadiida abi hureyra waa nusko keliya oo isku sanad ahayd buu xadiidku kaba mid yahay kii koobaadna ma aha markaanuu xadiidku ka koobaad ahayna waa muslim si uu xadiidka kuba warinayey fadakara wuxuu sheegay can rasuulillah fadakara axaadiida axaadiid buu sheegay abu hurayra minha axaadiida waxaa ka mid ahaa waqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam alcaynu ishu xaqun xaq weeye macnaa wax jira weeye xaqnimadu maa xaqii didd albaaطil ahaa ma aha ee macnaa waa shay jira waa wax haabit oo mawjuud oo jira ishu waa wax jira weeye oo dee kolley waxay kaba mid tahay in umuuraha dee qadarka ilaahay kuba imanaya waxyaalaha dee asbaabta ah ee ay waxyaala ay kaba dhashaan unbay kaba mid tahay waana idanka ilaahay iyo taqdiirkii unbay taasiirkeed iyo raadayntu tahay ee laakiin ishu waa shay jiro shay macnaa jiro oon shaki ku jirin waayo macnaa waa saab xaqun waa haabitun ama mawjuudun laa shaka fiihi weeye waa wax jira aharna way yeelataa darar waa kaba dhashaa dararkaa kaba dhalanayaana de waa taqdiir ilaahay subxaanaه watacaala ee maaha wax iyada xaggeeda un kaba imanaya waa san markaa xanuunada kaleba ee asbaaba laba laakiin arinku uu yahay ilaahay taqdiirkii uu yahay ayuun bay kaba mid tahay oo markaa ishu waa wax jirta waa wax dhibino way ka timaadaa raad way yeelataa ay kuba yeelataa ciddii la ileeyey markaa waa shay jira weeye macnaa alcayn xaqun waa shay haabita waa shay jira markaa cidda dee inkiraysa kaas nusuusi way kuba timi waa dad dee dawaa'if mubtadica oo inkirayo way jireen kuwa siyaalo kale u fasirayo way jireen kayfiyada ishani ay u xasilaysay ruuxan uu ruuxan intay uga gudubto uu dhibta uu markaa ay kuma gaadhayso inuu kayfiyadii ma garanayno taasoo mana dabdin karno barkood baa waxyaala yidhi laakiin waa umuuro uun dee bal masalan la arko waa takharusun ama daniyo un weeye iyo dunuun un weeye laakiin waa wax jira tasiirna way leedahay raadna way leedahay de arrinkaasna waa ilaahay idankiiyo subxaana watacaala qadarkiio rabbi haddaanu qadarin oonu waxaan bal maalan dee waxay keeni kartaa maba jirto ee waxay kaga midtuun asbaabaha jira ee waxyaala ay ka dhashaan ilaahay jacligii iyo taqdiirkiina ay umuurahani ugaba dhalanayaan bay taasi kaba mid tahay marka waa wax jira weeye bal xadiid kale aynoo dambeeyo waaba kan وxadثna abdالlahi بn cabdالlahi بن cabdالرaحman الdarimiy وxajaaج iبn الشhaaciri وأحmed بن khiraaشhin أحmed iبn xasan بن khiraaش baa la yidhaha qaala cabdالlahi أkbarana وqaala الآakharani xadaثna macnaa saddexdan sheekh ee muslim ee uu inoo tiriyey imaamka daarimi isagu wuxuu yihi isagu أkbarana labada kale waa xajaaج iyo أحmed waxay yidhaaheen xadaثna sheekh keliya wada leeyihin wa xadaثna mslim ibn ibrahima mslim ibn ibrahim alfarahidi mar haddee horka waynuu soo maray waa nin caalim ahaayoo reer basre ahaa kolley oo cilmi badan lahaa waxaana la yidhaha mslim waa kan waa siduu kaga warinayaaye abu da-ud oo kale iyo uu la kulmayo waana akbaru shaykhan labi da-ud sheekhada abi da-udna ninka ugu da-weynba ama dee uguna hordhintay kaasba weeyaan oo mslim isaga waa waasidaba مسلم بن إبراهيم baa noo waramo qaaل wuxuu hi xadثna وhayb عan بن طاوس عan أbيه عan بن عabاس عan النaبي صلى الله عليه وسلم qaaل الcayn ishu xaq manaa waa شhay jira weeye xaqnimadu maaha de waa wax xaq oo baطil ah de taase waa manaa شhay jira haabita oo de waa taas aharna yeelata darar kaba yimaado dee arinku qadar ilaahay iyo taqdiirkii haba noqdo sida umuuraha kaleba ay u wadayiin guud ahaanba laakiin waa wax waaqacoo jira weeye walow kaana hadduu yahay shay-un shay saabaqa alqadara qadarka mid ka dheeraynaya hadduu yahay dee wax ka dheeraynayaa ma jirto wixii ilaahay qoray ayuunbaaba dhacaya ee shay marka la eegaha qadar ka dheeraynaya hadduu jiro ka horeyn karaa sabaqatulcaynu ishu way kaba horeynayd macna tani waxay tahay uun adkayn la adkaynayo wujuudkeeda iyo inaan shaki ku jirin iyo dararka badan iyo dhibta badan ee kaba dhasho iyo waxyaalo xanuunale waxyaalo kalaba yeelanaya kaba dhasho taasi oo haddii xataa uu meesha jiri lahaaba shay qadarka ka dheeraynayo qadarkii kaba horeynaya uu jiro ishu saasay noqon lahayde laakiin wax qadar ka dheeraynaya kana qaalib noqonaya ma jirto wax kasta waa taqdiirka ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa azaligaa wuxuu kuba sabqay baa si uu isagu u qadareeye uu sii ogaaday baanu u dhacayaa ee laakiin waa waxaa jira ishu taasi waa midoo way jirtaa macnuu markaa waxa weeye uun dee waa taa aan sheegayno oo waa waxaa jira dee raad iyo asar badanna way yeelataaba waida istuqsirtum haddii laydinka dalbo ina maydhataan oo maydhasho laydinka dalbo faqsiluu maydha acdaadii naas iyada intan jumladan dambe xadiidku waxay khidaab u tahay lala hadlayaa ciddii lagu tuhmayey inay wax ilaysay waa ciddii bal maalan ishu xaggooda ay kaba timi ama reegii waxa weya waa caa-inkii ciddii lagu tuhmayey taasoo ayaa arrintu ay tahay haddii bal maalan ruuxii dee ruuxbaaba wax ku yimaadeen il baa loo arkay waxani inuu yahay ruux lagu tuhmayaa jirta ruuxii baa la odhanayaa bal acdaadiisa qaarkood waa adraaftiisa iyo maydho oo markuu intaa maydho weel kuba maydho uu dhexdii ayaa biyihii uu kuba maydhay baa ruuxii laguba shubayaa marka arrinku waxa weeye haddii taa laydinkaba dalbo waa dadkii ficilkan oo kale lagu tuhmayeyow hadiidina bal waa la ilzaaminaya haddii ruuxii halaagba loogaba baqanayo maciinkaa ma la ileeyey ee lalahaa il baa kuba markaan xanuunkani waaba il halaag loogaba baqanayo cid lagu tuhmayaana ay jirto isagii tii laga dalbo inuu diida maaha ee waa inuu bal maalan aqbalo taas weeye markaa jumladani waxay khidaab u tahay waa lilmutahami bilcayn waa kii isha laguba tuhmayey taas bay iyada uba tahay oo markaa aynu bal horta waxa weeye taas ina waxaa jirta xadiidka leynasaa-i ay wariyeen kolley dee sanadkiisuna waabay noo sugan yahay ayaa wakti iyadoo safarna laguma jiray baa saxaabi iyo asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mida oo maydhanayey ayaa waxa weeye nin kaleo isna asxaabtii kaga mid ahaa ishu dee kolkol waxay u dhacdaa maaha un iyadoon xasadba arrintu ahayn istixsaan ruuxani waxa fiicnaystay uu aad uu cajabiyey ayaa dhici karta ishu inay kaba dhalato istixsaan iyo shaygan oo cajabgeliyey unbaaba laga yaabaa ishu inay kaba dhalato ayaa ninbaa saxaabi kalea hadal yidhi oo wuxuu la yaabay dee ninkan jirhkiisii iyo quruxda uu lahaayo uu yidhi xataa haweeney mukadaana haba noqtee waa gabal gashaantay oo weligeed noo soo bixin oo taa xijaaban oo kale jirdiga wax lamida maan arag waa istixsaan quruxdii iyo deestii iyo taa ruuxii baaba waa dhacayba rasuulka ilaahay baa loo sheegay markii loo sheegayna kollay labada midna muhaajiriintii waa midna ansaartii buu ahaa markaasaa rasuulka ilaahay yidhi kuma tumaysaa oo saxaabigii kale adigu hadalka uu yihi ayaa lagu sheegay arrinku kolkol baanu ruuxan oo khaasiyo xun oo khabiis oo xun uu leeyahay aanay jirin xasad uu ruuxan xasayaa jirin ayaa shaygan oo uu jeclaystay ama fiicnaystay weynaystay ayaa kolkol dararkani kaba yimaada ishani kaba timaada rasuulka ilaahay baa ku yidhi maxaa axadkiin u diraya walaalkii alaa barakta waa suu yidhi maad barakaysto hadduu markii yidhaahdo dee maa shaa allah barak allah ducadaas baa baabiinaysa arrinta eeg istixsaankii oo de waana arrin uu inoo tilmaamaya rasuulka ilaahay haddii ruuxa uu kaba dhaco istixsaan iyo icjaab iyo ruuxan halkii dee wax kale laga odhan lahaa cibaaradan oo la yidhaha de baraka allahu ama taasi iyo maa shaa allahu iyo taasi waxay noqonaysaa waxay baabiinaysaa mafcuulkii isha ayay baabiinaysaa dawana way noqonaysaa muu saas oo kale uu yidhaah axadkiin hadday taasi kaba dhacdo isagii buu deeta amray inuu weysaysto kolley weysaysigaa ee culimadu kayfiyada usoo qaadeen ama haddee weysadeennan oo kale adugu weysaysigaas be laakiin qolooyinkiina sharaxaysana bal sifadaasi halkan way kuba sugan tahay oo isagoo qaadiciyaad iyo kaba soo naqanlaya waa isagoo dewel inta lasoo qaaday bal matalan horta marka hore kuba luqluqda dabadeedna acdaadiisii qaarkood waa kafkaysan iyo haddana kiisii bidix iyo labada mirfaq iyo adraafta inteeda hoose luga iyo jilba iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa halkii lagu maydhayaa oo kale waxaana xadiidkaa sifadiisa kuba timi daakhilat alizaar waa daraftan hoose ee maradiisu ay leedahay dhinaca midigna way dhahaabe oo dee malaa halkii la dhexgeliyo n xaggaa gudaha la dhexgeliyo biyihii dabadeedna ruuxii oo sii jeedo o iska maraadba ayaa dhinaca dambe la gaba shubaya ninkii sidii markii la sameeyena uu kacayba khalaas oo dee uu kacay almuhim waxa weeye noo kaleyta inooguma sugan ishii darar way leedahay waana taqdiirkaa ilaaho waa wax jira kolkol baan xasad kaba dhalan xasad waa waxa u badan dad waxaan laguma yaqaana waaba iskaba jiraan oo uba badan istixsaan shay iyo shaygiio cajalgeliyay wixii kaba dhashaan waxaa dawo noqonaysa iyadoo la duceeyo markaasoo ruux hadduu taas halkuu wax kale ka odhan lahaa shaygan weynaysan lahaa ee barake iyo uu kuba duceeyo mashiicada ilaahayna laba yimaado hadduu taa laba yimaado dararkii waa laga badbaadayaao ee ruuxi uu taa laba yimaado arrinta kale meeshii kuma sugan xadiidkaa kalen soo naqliyey calaama yaqtulu axadukum akhaahu baa rasuulku kaba cabiray muxuu u dilayaa walaalkiin axadkiin walaalkiio ee kolkol waxaan waxaa ka dhalan karaa dhib baa kaba iman karta ruuxii waaba uba dhiman karaa dee walow taqdiir ilaahay yahay marka taasoo kale haddii dee ruuxiisa culimmadu ay idhaahaan halkan lagu ogaado waxyaalaha caynkaasa laguma tuhmayo waa darar ay tahay ninkii de muslimiinta madaxdooda ruuxa caynkaasoo kale ee lagu yaqaano ishi iyo dadka dhexgalkoodiiyo la joogoodiyo in looba diido hadduu ruux faqiira yahayna hala siiya wixii dee isaga kifaayadiisii masaariftiisii hala siiyo oo waxay idhaahaanba ee kol nin toon soo cunay ama basal soo cunay haddii la yidhi masaajidii halagaba saaro ama yaanu iman kii isagu judaamka qabay sii dee cumar iyo kaba dhacday oo kale waan kulan waayo cuneys kaba noqon rasuulka ilaahi baa dee labada xaalaba way kaba dhaceen waa dararkiisa si dadkii loogaba ilaaliyo kaa xanuunka mucdigaa qabay haddii dee arrintii xajirka iyo taa laguma samaynayo ruuxan oo dararkiisu ka badan karana min baabi awlo weeye haddii lagu yaqaano in dadkii laga joojiyo oo bal matalan taas dee si aanu muslimiintii uba dhibinba bal matalan istiqsaalka halkan kolley kayfiya labaaday soo naqliyaana waa jira qolooyinkiina sharaxuna waa eegan kartaa waa u yar dheereeyey hadalka qaadiciyaad iyo isagoo kaba soo naqan laye ruuxii caa-inka ahaa marka cid lagu tuhmayo weeye khaasatan dee tan oo kale way cusbaydba ayaa la amrayaa inuu acdaadiisa iyo adraaftiisa qaar maydho deeta ruuxiina biyo waa lagu daadin ilaahina subxaana watacaala idankii wixii way kagaba tegi bal maalan taas dee waa umuuraha in axaadiisa kalena inooguba yimi halkana macnuu waa inay waxani wax jira yahay waa wax kolley axaadiis kalena way noo dambaysaa haddii ruuxii caayinkaa laga dalba inuu adraaftiisa saa u maydho si ruuxii looguba shubana yaanu diidin ha aqbalo weeye bal waa la ilzaaminaya haddii dee waliba ruuxii halaag loogaba baqanayo bal taasi weeye umuurahoo dhamina dee waa qadarka ilaahay subxaana watacaala ee waxyaalahan asbaabtin way kaba mid noqonayaan baabu sixir sixirka baabkiisii weeya bal dee sixirkuna kolley waa tan qur-aankii iyo dee ay nooguba timi anaa isaguna waa wax jira dee dadka qaarkoodna waa xerfo iyo waxay yaqaanaan ay sugayeen ama hadala ha noqoto ama waxyaalo kale ay sameeyaan waa wax kaba dhasha dee waana tan ilaahay qur-aanka inooguba sheegay dee inuu ay ka baranayeenba waxay dee zawjkii iyo ninkii iyo haweenadiisii laguba kala kaxeeyo kolley nusuusutay inoo keenaysana dee wax in laguba kufriyo ayuu noqdaa culimada qaar kufriga way idlaaqaan kuwana waxay leeyihin de waa wax kufri keena haddii qowlkan ama ficilkan uu laba imanaya kufri keenayo waa ku gaaloobaya waa kufri haddaanu kufri keenayno de waa macsiyada kabiirada iyo aada iyo aada uba weynba taas qaybo kaba midi khayaalaad un bay noqdaan se yukhayalu ilayhi min sixrim annaha tasxa oo kale qaybo dee kolley iyadna darar iyo xanuun iyo waxyaale ay kaba imanayaana waa jiraa ee bal sixirkiibu iyo wax ku tacalluqsan baa halkan iyada inooguba imanaya oo wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna abu quraybi qaala xadaثna bnu numayri can hishaami can abihi hishaamku waa hishaam bnu curwa aabihina waa curwa can caaishaةa qaalat anaha qaalat saxara waxa sixray rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay yahuudiyu nin yahuudiya oo min yahuudi bani zureyqin reerkaa reer bani zureyq yahuudoodii kaba mid ah reer bani zureyq waa reer ansaara weeye masjidna waaba jiray ay iyagu lahaayeen oo masjidu bani zureyqa waa reer iyagu ansaaro dee muslimiin ahaa laakiin yahuud walow ay dee markaas reere waaweyn meesha ay deganaayeen bal intaan laba saarin hadiyo goorna xilfi iyo waxyaalo ay kala lahaayeen baa jirtay oo ninkani yahuuddii raacsanayd xilfi aan u raacsanayd reer bani zureyq buu kaba mid ahaa ee isagu nin muslima ma ahayn yuqaalu lahu waxaana lagu magacaabayay labiid bnu اlأcsami qaalat waxay tidhi caaisha odhanaysaa uu sixray macnaa sixirkii ta'hiir iyo raad buu yeeshay xataa kaana ilaa uu noqday rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay yukhayalu mid la moodsiinayo macnaa waxaa dee uu moodayeyba oo isagii la moodsinayay isaga xaggii annahu yafcalu shaya shay inuu samaynayo wamaa yafcaluhu maanu samayneyn macnaa waa taahiirkii in waxa weeyaan sixirka sixirkuna dee ambiyada waa wax ku banaan oo waa amraadan kale un waa taan idhi ambiyadii waa bashar xanuunaa ku imanayo aalaam iyo amraado way kuba imanaysaa waxyaalaha kale dadka ku yimaadee caraadina way kuba imanayaan wixii keenayay uun xagga marka la eego tabliiqa shareecada ay dadka gaadhsiinayaan iyo umuuraha caynkaasa wixii raad ku yeelanaya bay macsuumiin kaba yihiin umuuraha kale basharka kuma banaan waa ku banaanaayeen waanay kuba imanayeen marka arrinta rasuulka ilaahay kuba yimina waa xaggii marka la eego waxyigii uba imanayay iyo jaanibka raad kule may ahayne waa jaanib bay ahayd bal dee sa xadiidkaba ama aymo kale ay wariyeen kuba sugnaa waxaan uu rasuulka ilaahay uu qaadanayo inuu sameeyeen u samayn waa xaggii la kulankii dumarka tiibaa ka xidhantay oo macna waxa weye de marka hore aynu wixii samaynahaynba naftiisii dee inuu karayo oo uu awood u leeyahay buu moodaya laakiin marka ficilkii yimaado oo kale ayaa dee sansa dee ruuxa zawjadiisii laga xidhay oo kale ayaa wuxuu u qaadanayay inuu sameeyo ujeeddadu arrinkii baan u suurtogelayn inuu sameeyo wixii inuu sameeyo u qaadanayay isagoo samayna waa jaanibkaa weeye waa jimaacii dumar iyo la kulankoodii taas ama umuurihii kaleo dhami dee taas bay caadi ahayne waa sixirka aharkiisii iyo raadkiisii baa jaanibkaas ahaa markaasaa in uu qaadanayay isagoo samayntu macnuuna waa arrinkaas soo sheegno marka hore ee inuu nashaadkii leeyahay iyo bal arrinkii qudaydii jaanibkaas baaba u muuqanaysay laakiin marka dee ficilkii yimaado ayaa wixii aanay suurtogelayno waa waxaa dee sixirkii baa raad kuba yeelanaya jaanibkaas ama xanuunkan xaggan ugaba yimi xataa idaa kaana markuu aday daata yowmin maalin rasuulka ilaahi aw daata laylatin ama habeen ayuu dacaa ducaysay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ilaahay buu baryay uma dacaa uma dacaa macnaa ilaahay baryadiisii buu ku celceliyey waa aliltijaa ilى اllah de waa maangelkii ilaahay subxaanaه watacaala laa maangelayo dee wixii ruuxa kuba yimaada ee uu tabarucayay oo rasuulkii ilaahay baa taas ilaahay buu baryay wuxuu xadiidkuna daliil noogu yahay istixbaabi ducaa cinda xusuuli umuuri اmakruhaat wa takriiri wa xusni iltijaa ilى اllahi tacala asuu sheekhu leeyahay in marka umuur dee ama waxay yimaadaan in dee ilaahay subxaanaه watacaala baryadiisa la badiyo lagu celceliyo iyo isagii loo tadaruco lagu celceliyo hagaagabana dee waxa weeyaan laysu bihimbihiyo taas adigu bal istixbaabkeed uma qaala wuxu uhi ya caaishatu caaishaay ashacarti ma ogtahay an allahi ilaahay aftanii inuu ii fatwooday فيma اstaftaytu فيhi wixii aan ka fatwo dalbay macnaa inuu iga aqbalay wixii aan kaba baryayey weeye oo imaka aftaanidan uu ii fatwooday macnaa waa ajaaba ducaa'i weeye ducadaydiibuu aqbalay فيma اstaftaytuhuna fatwo dalabkana waa dee فيma dacawtu wixii dee aan isaga weydiisteen kaba dalbayay weeyaanoo macnaa inay su-aashii marka la isweydiinayo jawaabtii oo kale fatwadii taasay noqonaysaa arinkana waa rasuulka ilaahay barya xaggiisii kaba timi ilaahay uu baryey ku celceliyey ilaahayna subxaanaه watacaala wixii xanuunkan ama sixirkan dee baabiinayey baa loo soo sheegay oo ilaahay uu dee maalan waxyi ahaan ugu yimi waanu inoo soo socdaa ducadiibuu kaba aqbalay marka macnuu waa maxay baryadii aan baryayey ilaahay inuu iga aqbalay taa ma ka warhaysaa waana tan siday u dhacday arrintu jaءnii waxay yimi rajulaani laba nin waa laba malagoo suuro laba nin leh faqacda uu fadhiistay axaduma dee inay yaqdo ahayd waa suurtagal manaamin ahaydna waa ru'ya ambiya waxyiyaduna faqacada axaduma midkood baa fadhiistay cinda ra'sii madaxay agtiisii buu fadhiistay wاlآakharu ka kalena cinda rijlaya labadeedaa lugood agtooisa ama waaba jiifa rasuulka ilaahay lugihiisa agtoodii ayuu halkaa xagga lagu kaba fadhiistay faqaala aladii kii baa yidhi cinda ra'sihi madaxayga agtiisa ku sugnaa liladii kii buu ku yidhi cinda rijlaya waa laba malag baan idhi ee labadayda lugood agtooda kuba sugnaa aw iladii kii baa yidhi waa shaku min araawi adigu labadii mid baa yidhi uun ama kii xagga madaxa fadhiya ha noqoto ama kii xagga lugaa fadhiye aw iladii kii baa yidhi cinda rijlaya liladii kii ku yidhi cinda ra'si maa wajacu rajuli ninkan xanuunkiisu muxuu yahay rasuulka ilaahay bay sheegayaan xanuunkiisu muxuu yahay qaala wuxuu ihi kii kale madbuubun rasuulka ilaahayna dee arrinkan iyo sixirkan iyo tan ma ogeyn madbuubun uu sixran yahay oo macnaa masxuur oo madbuubun almadbuub almasxuur weeye waxay luqada soo naqliyeen in la yidhaha dubba rajulu manaa ficilka majhuul baan uba bidaynaa marka la sixro oo dibigii bay dee ka cabireen iyagoo sixir loo jeedo oo waa kinaayo ahaan say dee matalan ruuxa la qaniinaba saliim bay odhanayeen waa la deeqayey waa iyagoo tafaa-ulanayay inuu kaba kaco oo kale ka la sixrayna taa waa laba odhanayey waxaanay sooba naqliyaan lafdigan adib inuu kii ka mid yahay luqada waxyaalaha laba macno kala duwan ku yimaado isu mid ah oo xanuunka dawadiisa iyo cilaajkiisana dibi waa la yidhaahaa kolkool da-da way fadxiyaan baama way damiyaan sixirkii oo kalena dibi way yidhaahaan suu qurdubiyidhaana asalka horeba waxa weeyaan kelimada dibi macnaa waxay tilmaamaysaa xidqi waa wax aqoon aada u daqiiqa iyo fadaano iyo fahmo dee daqiiqay tilmaamaysaa xagga daweyntuna dee axaadun dadkao dhan waxma wada daweeyaane dad khibrada iyo arrinkaa iyo xidqigaale ayaa waxaan laba yimaadaa xaggan sixirka naftiisa kuwan dee ama waxaan garanaya waxyaalahan samaynaya nooca xidqiga iyo jaanibkaas bay leeyihiinoo asalku markuu markaa jaanibka alxidqu walfidna uu ahaa ayaa markaa labadan macne isku didka ahba uu kuba yimi ou kuba yimi oo markaa rajulun abiibun macnaa xaadiqun weeye sumiya abiiban lixidqihi wafadn wafidnatihi markaas madbuubun qaala wuxuu yihi markaa inay rasuulka ilaahay baa wax loogu sheegayahay man dabahu yaa sixray yaa sixray rasuulkuna waa maqlayaa dee indhihiisi hadday madaan ahaydna indhihiisi unbaa seexdee qalbigiisu waa soo jeedaaye qaala wuxuu uhi labid bnu اlcصm labid bnu اlcصm baa sixray qaala wuxuu uhi fii ayi shayin muxuu ku sixray waxaan uu ku sixray muxuu yihi qaala fii mushtin wa mushaadatin qaala wajubi طalcati dakarin ay fii mushtin mushtin waa dee garfadhi ama saqaftii dee taas baa mushti lagu magacaaba taas buu kuba sharxay ayuu ku sixray iyo mushaadatin waa timahan go-aya marka ama la feedho dee garh ha noqoto ama madaxe timahan feedhitaanka kuba go-a taas baa mushaado lagu magacaaba dee kollayna timi rasuulkuma si loogu geeyey loo helay haddaba mushti iyo mushaado qaala wuxuu hi iyo wajubi طalcati dakarin macnaa waa geedkan timirta ah geedka kiisa la ubaxiisa ubaxa diirkiisa sare wey oo qoloftiisa markaa jubbi iyo jufi labadaba halkan riwaayaadku way kuba yimaadeen kolley macno keliyana way ku wada fasireen oo nusqooyinka khaasatan muslim khaasat si kaba cabiraya bilaadooda jubbi baa kuba sugnayd barhkoodna jufi baa dhacay waxa weeyaan geedkan timirta ah ubaxiisu waa markaa ubax bixi ubaxa dee intan yare afka kala qaadayse wuxuu ay kaba soo baxayaan waa diirkan sare qoloftan sare taasee ubaxa uu kuba jiro taas baa lagu magacaabaa jufi ama jubbe imaka halkan ay noqonaysaa marka waxaa e haddii uu geedkani geedkan marka dambe waxaan midha uu isu rogayo waa geedkii dhediga iyo ka uu taasun uu ahaanayo waa kii labaa labadiiba kooda jufi ama jubbi waa la odhanayaaye uu sii qaydayo waa geed lab oo marka la eego dhirtan aan dee timirta ahee reed ha ku yeelato xaggii tacbiirkaynu soo marnay ha laguba sameeyo faa'iidada ha lahaadee laakiin isagu midho ma bixinayo midho timireed kama soo baxo waa geedkii labaa ka ubaxiisa diirkiisa sare iyo timaha iyo garfadhiya ama wax kaba mida taas baa isaga laguma sexro waxyaalahaasuu isu geeyey dee kolley waxna waa yidhi yidhi waxaa shaydaan kolley waxyigii baa meeshii iman isticaanadii baa imanee waxaa dee hab isu sameeyey waxna kuba aqriyey tan baa de adigu arrinkaa taasuu kuba sameeyo taasuu kuba waxa weeyaan adigu kuba sexray taasba weeye mushtigiina kolley luqaadkiisu halkan inoo soo noqonaya sheekhu waa dee faa'iido luqa ahaaneed oo wuxuu leeyahay mushtin iyo mushud iyadoo shiinta la reebo miimtuna ay damisan tahay iyadoo shiintii la damiyo iyo miimtiiba mushud iyo mushtin labadaba waa la yidhaha iyadoo mishtin oo miimta la kasriyo shiintuna ay reebantahay mimshadna waa la yidhaha bal waa luqaad kale uu kelimadu leedahayna qolooyinkiina sharaxu wuu eegan doonaa ama magacyo kalean leeyahay maha kelimadeeda magacyo kale oo dee ay leedahay garfadhiyo waxaan laguma feedho mimshad haddii la yidhaahna waa tii dee marka la eego asmaada aalada wasankii qiyaaskaa weeye mifcal bal kaas buu kuba sharxay iyo mushaado iyo dee taas qaala wuxuu yihi labadii malag baa mid ahaan odhanaya fa ayna huwa rasuulka ilaahi baa umuurahan loo wada sheegaya xaguu ku suganyaho sixirkii halkee la dhigay manaa sixirkii halkee la dhigay oo uu yaalla halkuu ku sugan yahay qaala wuxuu uhi fii bi'ri dii arwaana ceelka dii arwaan la yidhaaho halkaasuu dhexdiisa ku jira ceelkaa di arwaa la yidhaha kolley sidan baa nusqooyinka muslim inoo dhacday dhammaantii riwaayaadka bukhaari barhkoodna di arwan way dhacday barhkoodna fii bi'ri darwan oo la arko tajriidkeena kuba soo maray fii bi'ri darwan ayaa dhacday waa meel keliya un waa ceel kolley reer bani zuriiq meelaha bas bustaan ay lahaayeen ku yaalay oo dee magaciisiina laba garanayo macnaa wixii lagu sexray rasuulkii ilaahay wuxuu ku jiraa ceelkaa di arwan taas buu kuba jiraa qaalat waxay tihi caaisha faataaha ina rasuulka ilaahi waa tan loo waxyooday arrinkii baa loo cadeeyeysay wixii lagu saxriyo ciddii sixirtaya halkuu ku sugan yahay imakabe faataaha rasuulka ilaahay faataaha waa ceerkii di arwan waa yimi rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam fii unaasin dad dhexdood isagoo kuba sugan min asxaabi oo dad kalea laba socday uma qaala wuxu uhi ya caaishatu caaishaay markii dambuu soo noqday wallaahi baan ku dhaartee lakaana maaha biyaheedii waxaabaad moodeysay waa biyaheedii nuqaacatu lxinmaa'i waa xine nuqaacadii waa waxaa la radiyo xinaa marka la radiyo dee saa uu noqdo biyihiisaas taasoo kale aad moodeysay oo nuqaacade waa xino meel lagu radiyey oo kale ayaabaad moodeysay biyaheedii waa midabkeedu say ahaayeen oo waa midabkaa bedelan buu ahaa walakaana naklaha waa dhulka geedkaas ama ceelkaa timirtii kuma dhaweyniya halkaa kuma taalay timirteedna waxaad moodeysay mala iyadna tagayur baa kuma yimi oo ru-uusu shayaadiin mana waa dee hay-a kolley shaydaan madaxii haddii la idhaaho waxaa la tasuuraysanaya wax foolxun oo hay-ama maalan taas bashicun baa lala suuraysanayaa shaydaanimo madaxun ayaabad moodeysay inuu timirteedna tahay qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuul اllahi afal axrabta wixii markaad soo sa intaad soo saarto maad gubtid waxba haba tirtirmee qaala wuxu laa may macnaa ma gubayo oo amaa ana aniga faqad caafaani اllahu tacaala ilaahay baa icaafiye oo ibogsiiyey wakarihtu waxaan nacay an usiira inaan kiciyo oo calannaasi dadka sharan haddii wixii lasoo saaro wixii la arko oo kale arrinka caynkaasi inay noqotaba dee sixirkii tacalumkii iyo faafintii iyo ama ka sheekayntii iyo waxyaalaha caynkaas ay yimaadaan sharki waa noqon karaa marka dadka ay wada ogaadaan ninkani inuu shara inuu rasuulka ilaahay saxray inay dhibibo kasoo gaadheen rasuulka ilaahayna kol haddii ilaahay caafiye isaga faruhu kama qaado dee ma taabanahaynba arrin kaleay noqonaysa sixirka hadalhayntiisii iyo dadka ama munaafiqiinta amaan hagaagsanina waxaaba dhici karta inay dariiq u noqoto waxaan isticmaalkii iyo barashadii iyo umuuraha caynkaasa dee waxyaalahaasa waa iman lahaa kan dhibkiisa waa iman lahaa isagii oo faafa oo lagaba sheekaysto kii markaa aan hagaagsanaynin iman fiican lahayn uu bal maalan wixii uu dhex galo barto bal maalan hadhowna dhib kale ay kaba timaado umuuro sidaasaa iman laha markaa rasuulka ilaahay uu aasay un meeshiisa inoo dambaysa oo wuxuu yihi may inaan sharka anugu iyo wax shar ah dadkii muslimiinta dhexdooda kuma faafiyo amaan ku kiciyo taas maan doonin weeyaan oo waxay arrintu ay tahay un dee waa dar-ulmafsada dee awlaa min jalbi maslaxa ama dee maslaxa meeshii ku jirtay waxan baabiintiisa iyo tirtiritaankiisa laakiin mafsado ka weyn inay ka ratibantaa suurtagal ba ahayd dee qawaacidda weyne islaamkana waxaa kaa mida haddii wixii maslaxa ay kuba sugantahay laakiin maslaxadii mafsado ka weyni kaba ratimayso waa la iska daynaya bal laba mafsado hadday meeshii jiraan tii weynayd ayaa laga dheeraanaya tii yarayd baaba laguba dhacaya si bal mafsadada weyn looga badbaado bal markaa taas buu ihi marka muxuu yihi rasuulka ilaahi faamartu waxaan amray biha waa meeshii arwaan baa ceelki fadufinat waa la aasay oo ceelki waa la aasay halkan afala axraqta baa inoo taala bal wax kalena way inoo dambeeyaan xadaثna abu qurayrin qaala xadaثna abu usamata qaala xadaثna hishaam can abih can caaishaةa qaalat suxira waa la sixray rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam wasaaqa abu quraybi abu qurayb wuxuu kaxeeyey alxadiiثa xadiidkii biqisati maca qisati waa qisadaa imakaan kaba soo baxnay oo dhan ayuu isagoo ay u dhan tahay ayuu abu qurayb oo maanta sheekha muslima eeg inay markii horeba hishaam ibnu curwo waa laga warinayay laakiin ibnu numayr ayuu markii hore abu qurayb kaba wariyey sanadkii horena isaga kuba sugnaa imakase abu usaamu kaba warinaya abu qurayb hishaam laakiin waa halkii iyo sanadka intii dambe xadiidkaa hore ee riwaayadii ibnu numayr ahayd can hishaam mid laba mida ayuu abu usaame kaba wariyo qisadna ay laba socoto naxو xadiiث ibn numayrin waqaala fiihi waxaanu yihi fadahaba rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ilى اbcri ceelka xaggiisiibuu u kacay fanadara ilayhaa ceelkiibuu eegay waعalayha korkeedana nklun dhirti miraa ceelkan korkiisa kuba sugnaa waqaalat waxaanay tihi dawaanakaa rasuulka ilaahi nuqaacata xinaa iyo taa yidhi waqaalat waxaanay tihi caaisha qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi faakrijuu soo saar ee halkii hore waxay ahayd oo lafdiga aynu soo aragnay afalaa axraqtahu halkana akhriju kollay sheekhu suu kuba jamcinayana labadaba macnaba waa saxiixo way islaazimayaan oo tay doonaysa waxay intuu soo saaro in isagoo halkaa biyaha dhexdiisa laguma gubaye wixii inta laga soo saaro marka lasoo saaro dabadeedna dabadii lagu gubo marka waa laba macno saxiixa oo in exraaqii waxaa ka horeynaya soo saarkii marka lasoo saare dabada loo soo saaro oo la gubo ina ceelka dhexdiisa isagoo biyo leh laguma gubahayn oo laguma gubi karayeen walam yaqul muu odhan isagu riwaayadiisa afalaa axraqtahu walam yadkur muu sheegin faamartu biha fadufinat intaas baa riwaayadiisa kaba maqnaydee bal adugu siaan marka horeba nidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bashar buu ahaa ambiyada kalena waa taas acraabba basharka kuma yimaadee sixirku kaba mid yahay dee sixirkaa jirkoodii raad ku yeelanaya xaggii laakiin nubuwadii iyo tabliiqii iyo umuuraha caynkaasa inna raad kuma yeelanaye waxyaalahaas acraadii kale iyo xanuunadii kale unbuu kaba mid yahay bal taas bay tahay oo rasuulka ilaahay sixirkiisan iyo waxaan kuba yimi de sixirkuna si rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noo sheegay kolle kitaabulimaan baan soo marnay xadiidkii ijtanibu asabca almuubiqaat toddobada dembiye waxalaaga macnaha waa dunuubta aada iyo aad u waaweyn buu kaba mid ahaa laakiin kol sa dee qur'aankaba bal masalan suurat lbaqara aayaddaasi waxa weeyaan sixirkii iyo waxyaalahaasi kuma sugnaayeen aan lagaba qaadanayo kufri waa noqda oo haddii dee qowl ama ficil kufri keenaya uu yimaado tacalumkiisi iyo tacliimkiisi iyo ku dhaqankiisi iyo wixii gaalnimay noqonayaan kol kolla dee macsiyadaa weyn haddaanu waxyaalaha kulansan macsiyadaa weyne aada iyo aada u weyne rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dunuubta muubiqaadka kuba yimi ayay noqotaa aimada qaarkood ba iyagu waxay kuba tegeen ruuxii saaxirka ah ee sixirkii lagu ogaado xataa haddaanu dee kufrigaa keenahayn sixirkiisu in la dilayo bal dee samarikiyad oo kale iyo zindiiq oo kale kaba dhigaano istitaabana maba jirto oo kale shaaficiyadu laakiin agtooda de hadduu noocaa aan kufriga keenahan yahay ee gaalnimo loo dilayo dee iyaga halkooda qatil jaanibkaa maba gaadhsiiyaan arrin kaleo culimadu ay halkan sheegaanna waxa weeye sixirkii dhibtan uu keenaya haddii ruuxii saaxirkaa sixirkiisii uu wax ku dilo oo sixirkii baaba loo dhintay dee qadar ilaahay haba ahaatee kiina waa qirtay saaxirka ahaa inuu sixirkiisani uu mid wax dila yahay oo uu kuba dhintay buu qirtay wuxuu la mid yahay uun iyadoo silaax iyo wax kale lagu dilay qisaasta way kaba imanaysaa qisaasta way kaba imanaysaa haddii laakiin waxaa la yidhaha qaaliban wax ma dilo darar buu keenaa dhib buu keenaaye qaaliban wax maba dilo bal marka caynkaasa dee inqisaastii ma imanayso walow haddii dee laguba dhinto diyad iyo waxyaalihii ay imanayaan kol hadduu qirasay waanay adagtay markaa bayino in lagu caddeeyo oo la yidhaha ruuxan isagaa saxro bayinaya markhaati lagu soo ooge laakiin inta badan jaanibkaas marka weliba waxyaalaha caynkaas ee xuduud siyaasa laguma fulinayo ama qisaas kolley ictiraafkiisay meesha imanaysaa iyo waxaan oo la yidhaha qaaliban waxbuu dilaa qaaliban waxbuu dilaabe bal adigu sixirku waa waxaa dee gaalnimoba keenaya haddii kalena macsiyada aada iyo aada u weyna dararna waa leeyahay arrinta rasuulka ilaahi u gaadhsiiyeyna jaanibkaas bay jimaac iyo xaggaas kulankaas dumar oo uu ka xidhmay oo dee bal masalan markaa uu isdhaaho wixii samee aanu samayn karahaynba u qaadaniyo inuu sameeyo dee aw markaas si wax ruux wax sameeyo kaleba uu noqonayay ayay ahayd dee ilaahayna subxaana wa tacaala waa kaba caafiye baabu simi ama sami iyo simiintaba way banaan tahay waa sunta baabkeedii sunkuna iyo dee waa waxyaalaha haddii laysa sumeeyo lagu dhimanayo bal masalan de wixii kaba dhalanayana waan arki doonaa baabkiisii wey xadaثna yaحya بن xabيb الxاariثي qala xadaثna khاld بن الxاariث qala xadaثna شhucbaة عan هisham بn زayd عan أنasi أna امرأaة haweeney yahuudiyaة yahuudiyaa ayaa atat utimi atat ula timi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay bishaatin shaato neef adioo masmuumatin lasoo sumeeyey anaa khaybar bay ahayd fadxigu intuu dhacay dabadeed neef adhiyay soo qashay way soo karisay way soo sumaysay weliba dadkay weydiisoo xubinteeba ugu jecel yahay oo diraacay tookiina wuu kusii badisay suntii bay kuba sii badisay rasuulka ilaahay bay dee iyadoo ka dhigaysa hadiyo iyo sooriye ay u keentay faakala uu cunay rasuulka ilaahay minhaa iyadiibu wax kaba cunay waa lala joogay waa dee uu rasuulka ilaahay goostay waxbuu kaba cunay laakiin markiiba dadkii joojiya ayuu yihi waxaan u sheegay diraacani inuu u sheegay bal waa shaygaa jamaadka ah waa mucjizo dee mucjizaadkiisii kaba mida inuu waxani sun leeyahay iyadiibaa deeto fajii'a biha waa lala yimi iyadii baa loo yeedhay ilaa rasuulillaahi salى اllahu calayh wasalam baa loola yimi oo loo keenay fasa'alaha can dalika arrinkaasoo ah in dee shaatadna ay sun ku soo dartay ayuu weydiiyey faqaalat waxay tidhi haweeneydi way qiratayba ha waan soo sumeeyey oo aragtu waxaan doonayey liaqtulaka inaan ku dilo abatan waxaan u soo sumeeyey inaan ku dilaan doonayey qaalat waay ti qaala wuxuu ihi saxaabigii aan xadiidka warinayey rasuulki ilaahay baa yihi qaala me rasuulki ilaahay baa yihi maa kaana allahu ilaahay ma ahaanin yusalidaki mid kugu salidayo alay calaa daki arrinkaasoo ilaahay subxaanaه watacaala de isagaa yihi wallahu yacsimuka min annaas dhibteeda oo dhanba waa ka ilaaliya waalibda umuurahaas halaagaasi ama dhimashadaasi ay kaba dhashaan ilaahay ma aha mid dee ku karsiinayo kugu sallidaya arrinkaas iyo aniga qatligayga iyo taas kugu sallidaya ma aha qaala anas baale aw qaala amase wuxuu ihi calaya oo halkaa calaa daaki bedelkeeda maa kaana allahu liyusalidaki calaya oo ilaahay ma ahaanin mid kugu sallidaya oo dee aniga korkay oo aad markaa dee muraadkaagan iyo dantan aada lahayd oo ah inaad idisho aada gaadhid taas waayo de waa cismadaa ilaahay subxaana watacaala dadoo dhanba kaba ilaaliyey waana mucjize rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu suntaas dee lagu dhimanayay ka badbaaday iyadoo saxaabibo kuba dhintay iyadoo dee arrinkan ah dee ah in la ogeysiiyey inuu waxani sumaysan yahay oo xubintaa uu haystay waa diraaci uu uba sheegay taasoo de iyadna waa mucjizaba kale waayo riwaayo aan muslim ahayn ba ina diraaca tukbirunii anaha masmuuma haweeneydina zayd bint alxaaris baa la odhanayo waa marxab walaashii buu yihi ayaa sharaxay uguba suganin markaasaa wuxuu yihi qaala anas baa yihi qaaluu dadkii baa waxay yidhaaheen alaa naqtulua naagtan miyaanaan dilahayn dee waxaa ficilka caynkana waa tan way ku dhaqaaqdeen dee ilahay baa rasuulka ilaahay kaba badbaadiye qaala wuxuu uhi laa may waxba ha dilina taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh adigu bal halkan sidaasaa inooguba sugan xadiid abu hurayre iyo xadiid jaabirna sidaasaa kuba yimi riwaayo in jaabir ayaa waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay haweeneydii inuu dilay bal riwaayo ibnu cabaasna waa tay caddaynayse bal waxa ay tahay horta markii hore rasuulka ilaahay waana dee wixii isaga kuba tacalluqsanaa waa kaa iska cafiyeyoo dee isagu uman u dhiman waa iska daayo uu iska saamaxayba laakiin waxaa jiray صaxaabi bishr bn اbara ibn macruur odhanayey aabihina nuqabadii buu ahaa laakiin hore u dhintay bara ibn macruur markii rasuulka ilaahay madiine yimi waa bishr صaxaabigaas baa isna isagu dadkii kale rasuulka ilaahay kaba joojiya laakiin uu liqay intii uu goostay صaxaabigaas baa u dhintay oo isagu uu kuba dhintay marka waxaa deeta riwaayaad kala duwan kuba yimi rasuulka ilaahay saas inuu markii dambe dilay oo waxaa loo dilay waa qisaas qoyskii dee uu kaba baxay bishr bn bara ayaa awliyadiisii ahayd baa gacanta lagaba saaray isaguna sanu uba dhintay oo markaa tii baa loo dilay ujeeddadu markaa riwaayadan waa la dilay iyo lama dilintu say karayin waa taas markii hore rasuulka ilaahay muu dilin tiisiina dee ilaahay ku musallinina waa kaa fara kaba qaaday laakiin markii dambe saxaabigaasi uba dhintay ayaa qisaas ahaan looba dilay iyadii looba dilay taas bay adigu ay tahay oo saas bay adigu duruqda iyo riwaayaadka xadiidku ay yimaadeen arrinka ta inooguma suganna waxa weeyaan ruux haddii dee sun uu ruux sumeeyo uu taas wuxuu la mid yuuni isagoo silaax iyo si kale u dilay buu kula mid yahay markaa ruuxu hadduu suntii u dhinto arrintanna camdi iyo waxa ay ahayd qisaasta way ka imanaysaa oo waa loo qisaasayaa kii waa loo dilayaa taas weeye waana saa markii dambe dhacday haweeneed in la dilay waxaa loo dilaynaa bishr bnulbara baa loo dilay arrinkii rasuulka ilaahay may ahayn waa kaa rasuulka ilaahay dhimaya markii hore qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh famaa ziltu kama zuulin waa berigii dambuu odhanaya acrif mayn waxaa le may anas baa le xadiid kala soo noqonayaa rasuulku yihi anas baa may muxuu yihi famaa ziltu anugu kamaan zoorin acrifuhaa waa suntaas iyo raadkeedii inaan garanayo fii lahawaati rasuulillaahi salى اllahu alay wasalam ta rasuulka ilaahay lahawaadkiisii jamcu lahaatin weeye lahawaat lahaatna waxaa la yidhaha marka afka la kala qaado halkaa ugu dambaysa hilibkan yaree casi dee laalaadsama oo xanaga dabadiisa ama hunguriga afkiisa soka un hilibkan xagga sare soo yar laalaadsama kaas baa lahaat lagu magacaabaa marka wuxuu leeyahay saxaabigani walow aanu rasuulka ilaahay dee iyadii waa kaasoo ka badbaado ilaahay ka badbaadiyo dee wallahu yacsimuka min annaas buu idhi laakiin raad bay ku lahayd ama ahar madow ha noqoto ama wuxuun ah oo tagayur ahoo halkaa kuba sugan oo la dareemayo cunidii ama wixii uu maalintaa kaba cuniya raadkii sumtaasa oo waxaan garanayay in aharkaas ama waxaa lahawaadkii rasuulka ilaahay baa wax kaba muuqdeen sumtii wixii kaba dhashaya bal taasi waa mid xadiid baa wuxuu ku yimi bukhaarina mucalaq ahaan buu kuba wariyey de kolle aimo kalena suu xaafid yidhaaha way wasliyeenbe in maa zaalat aklatu khaybara tucaawidunii whada awaanu qadacat abhari abhariyo agxalyana waa ti aan kolnad soo naqlinay oo wuxuu rasuulkii ilaahay yihi xadiid kasta kuba yi mucalaqaba ahaadee akladii khaybar wixii aan dhadhamiyey ama uklaba haddaan laftigaba nidhaa luqmadii mid igu soo noqnoqota ayay ahayd imikana waa markay amarkaygii waa xididkaas badee niyadalqalb imika waa waktigay goysay wey oo macnuhu waa maxay raadkii waa jiray asartii ilaahay waa ka badbaadiyey markaa hore waa kan lahaadkiisii waa kaba muuqday wax dhibteedii oo kolba rasuulka ilaahay kusoo kaca oo kusoo noqnoqdaa jiray laakiin ugu dambeyn markii ajashii rasuulka ilaahay timi waa ajashiisiibaa timi iyada dhimashadeedii may ahayd ayaa waxyaalihii dee asbaabtii haddii xanuun ahaan loo tiirinayo xanuun haddii loo tiirinayo dee dhimashadiisii waa waxaa kaba mid ahayd waa dee markaa way kusoo noqnoqon jirtay waa dee kacdoon ama waxyaalo uu dardareemi jiray oo raadkii suntaas ahaaye markan dambe waa iyadoo dee nooc ajashiisiiba qayb kaba mid ahayd oo aharkaas iyo wixii iyo kolba kacdoonkaa waxaan kolba uu kusoo yar noqonayo ama uu qabanayo suntaasi ay qabanaysay oo markan dambe raad yeelatay dee kii kaleho kaba xoog badan oo kaa xadiidka kuba yimi inay amarkiisa ama xididkiisaas ay goysay waana kaa rasuulka ilaahay wafaadayo bal waxaan leenahay ilaahay waa ka badbaadiyey waa kaasoo de waana mucjiso ilahay baa yihi wallahu yacsumaka minaas isagoo suntaa laba yimi laakiin kolley raad baa jiray kan uu anas sheegayo iyo markaa dambe kaa rasuulka ilaahay xadiidka mucallaqa inooguba yimi in wax qabta kusoo noqnoqda uu dareemo ay ahayd uu leeya waktigan laakiin waa waktigii de ay gaadhay malaa heer adag oo de kolley ajashiisiiba uba dhintay ilaahay subxaana watacaala waktigii ilaahay uxadeeyeen u dhaafeen bu laakiin dee asbaabiina inay kaba mid noqotaba sumtaas raadkeedii taas waayo waa xadiidkaasaasi aynooguma yimi وxadثna harun بن cabdاللahi qاaل xadثna rux بن عibaadةa qال xadثna شhucbaة samictu هishaaم بna زaydi qاaل samictu anas بna maliki يxadiثu أna yahuudiyaة tu yahuudiyada ayaa jacalad yeeshay saman siinta way sadexeeyeen macnaa saddex xarakaba saman siman suman dee sun baa inoo badan fii laxmin hilib bay sun ku dartay ثuma atت bihi rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم bnaxwi xadiiثi khaalidin baabu istixbaabi ruqyati lmariidi ruuxii xanuunsanaya ruqyadiisa istixbaabkeedii buu baabkeedii yahay kale waa umuuro fudud baa inoo iman doona waa ruqyooyinkiiyo dee taasoo ay tahay uun rasuulka ilaahay ruqyooyinkiisii dee taa inaga iyadoo dee ruuxu niyadiisi fiican tahay oo arrinta ay baryo tahay inuu isticmaalo uun markaa uma baahnaan leeyahay joogsi badan iyo macnayn badan uma baahnee markaa carabku baan marina xdثna زهayر بن حرب وإسحاaq بن إbrاhيم qال إسحاq أخbarana وqال زhayر والlفd lah lfdiga isagaa leh xadثna jarيir عن الأcmaشh عan abي الضحى abي الضحى waa mسلم وصبيح habeen dhoweyd baynu soo hayno halkii baabkii salaamta intii aynaan soo gaadhin axaadiثii kaba horeysay isna kitaaب السلاam aan kuba jirnay isagoo dee msلم can masruuq can ibni mascuud si ay isu keen raacdoon muslimkaa idhi kolley walow dee nin kalena uu meesha geli karo waa muslim ibnu subeexe bal waxaan leeyahay muslimkaaraan soo marinay isagu haaye waa ninka muslim ibnu subeex abuduxa kunyadiisu ay ahayd oo kunyada buu aad uguba shuhuroobay magaciisu waa muslim ibnu subeex baa la yidhaha muslimka haddaba halkaa isagoon magac lah aaba la soconan kunya lama soconaan habeenkaa kuwa soo maray ina waa isagunbuha ninkan imakaan hayno عن مسروق عن عائشhaةa qاaلت كان رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وxa ida اشhتaكىa markuu xanuunsado mina xaal uu naga mid yahay waa insaan insaan ruuxuu xanuunsado masaxa u biyamiinih midigtiisa ayuu gacantiisa ayuu saa u marin jiray macnaha waa ruuxii xanuunsanayu rasuulku gacantiisa barakaysan ayuu jirhkiisa saa u marin jiray ثuma qaala wuxuu odhanayaa intuu gacanta mariyo ayaa muxuu odhanayey adhib ilba'sa dhibta kaxee rabbanaasi dadka rabbigoodii oo yaa rabbanaasi weeye washfi bogsiye anta adiga ashaafiika wax bogsiyaa laa shifaa ilaa shifaauka dawo iyo caafimaad ma jiriyo shifa kaaga un mooye shifaan waa washfi shaafi anta shaafi shifaan caafimaad iyo dawo iyo bogsiyo laa yuqaadiru aan ka tegahayn saqaman suqman haddii la idhahna waa sax xanuun aan kaba tegayn oo jirhkiisa waxaan uu kaga tegaya aanu jirin taasuu odhan jiray oo macnaa rasuulka ilaahay marka ruux iyaa kaba midi uu xanuunsado waa ruqyadu ku aqriyi jiray isagaa ku tufi jiray isagoo gacantiisana marinaya ducadaasuu aqriyi jiray falamaa marida markuu xanuunsaday rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay wasaqula u cuslaaday eeg isagaa sidaa la iman jiray haddaba markii uu xanuunsadee uu cuslaaday ayaan akhadtu biyadih gacantiisii ayaan qabta qaabtay qaaday liasnaca bihi siaan ugu sameeyo naxwa maa kaana yasnacu wixii uu samayn jiray adigu kolley saa riwaayaad inooguma dambaysa ee waqtiya ay kuba tufaysay way jirto waa intii hore laakiin waa waqtigii uu wafaadi doono weeye taas bay tani ahayd ayaan waxaan gacantiisii baan qaaday on qabtay bay leedahay maxay samaynaysay waa liyasnaca bihi si aan ugu sameeyo rasuulka ilaahay naxwa maa kaana yasnacu gacantiisan bay doonaysay intay ducadanna iyadu aqrido ina rasuulka ilaahay ma aqriaye laakiin ay gacantiisa marmariso fantazaca wuu siibay yadahu gacantiisiibuu miyadii gacantaydii kaba dhuftuu ka siibay uma qaala wuxuu yihi allahuma kfir lii wajcalnii maa rafiiq waa maantii wafaadi doono maalmo horay samaysay way inoo dambaysaa oo waqtiyadan kaba horreeyey oonu diidin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ilaahu ii dembi dhaaf oo rafiiqaa sare waa maca nabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin kuwa macayga macooda iyaal qaalat waxay tidhi marka taa arkeed maqlayna ayaa fadahabtu waan tegey waan doanduru anuu eegayo waan eegay xaggiisun baan eegayo dee waanu kuma tiirsan yahay iyaduusan uguma tiirsanaa faida huwa qad qadaa waaba isagoo nafta ay kaba baxdo rasuulka ilaahay wafaadi salawaat ullahi wasalaamu caleyh almuhim rasuulka ilaahay ruqyo ahaan ayaa waa adciyadiisii dee intanuu sheekhu inoo soo ururiyey kuwo kalena way jiraan oon kitaabka inooguma sugnayne waa umuurihii ugu asaxsanaa iyo adkaartii uguba mudnayd iyo ducooyinkii ruqyo ahaan loo isticmaalayay rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan laba yimi oo dadka kuba aqriyi jiray xadaثna yaحya بن yaحya qaal akhbarana hushayb وxadaثna abubakr بn abi shaybata abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa xa وxadaثna bشhr بn khaalidi qaala xadaثna mحamed بn jacfari xa وxadaثna بn bashaari qaala xadaثna بn abi caliyin kilaahuma can shucbata bal yaana iska kengeline hushaybta hore mayo abu mucaawiya labadaas waan haysanaynaa gaar baan u haysanaynaaye laakiin waa kilaahuma wuxuu leeyahay moxamed ibnu jacfar iyo moxamed ibnu ibraahim ibn abi cadi oo midna bishr ibnu khaalid ka warinayo sheekha muslim midna moxamed ibnu bashaar labadan buu leeyahay kilaahuma can shucbata shucba markaa wuxuu la sinaan doonaa abu mucaawiye iyo hushaybta labada horeu la sinaan doonaa xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata abubakr بn khalaadi qaala xadaثna yaحya wahuwa اqaطaan yaحyahna waa qaطaan can sufyaana kul haؤulaaءi haddaba dhammaan raggaasi waa sufyaan iyo shucba iyo abu mucaawiya iyo hushaym ibnu bashiir intoodaasi can ilacmashi biisnaadi jariirin acmash bay kaba wariyeen isnaadkii jariir acmash markii horeba u inooguma sugnaa markii hore jariir ibnu cabdilxamiid baa kaba oranayay ee isnaadkiisuna wax kala mu hayne waa can abi duxaa can masruuqin can caaishata waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay laakiin wax yar baa u yar dhexdhexeeyo intii buu sheekhu inoo cadaynayaa fii xadiidi hushaymin wa shucbata marka shucbo la yidhaha iyo shucbo la eegayo hushaym iyaga xadiidkooda iyo riwaayadooda waxaa ku sugnaa masaxau biyadi eeg tii hore maxay ahayd masaxau biyamiini waa tii jariir ida shtakaa mina insaanu masaxahu biyamiini halkan maxaa kuma sugnayd labadan sheekh riwaayadooda masaxau biyadi waa gacantiisa laakiin kolley yamiintii baa loo jeeda qaala wuxuu yihi wفي xadيiث hwri de mslim baana hadalkii watee wفي xadيiث hawriya xadiidka hawrina waxaa kuma sugnaa masaxw biyamiini oo jariir buu la mid yahay masaxw biyamiini wa qaala fي caqibi xadiiثi yaحya can sufyaana can اacmash isagu markay noqoto xadiidkayn markaa yaحya can sufyaan can اacmash dabadii wuxuu ku yihi acmash baa odhanaya qaala faxadaثtu bihi mansuura mansuur baan u waramay xadiidkan waa ina muctamir فxadaثnii عan ibrahima an masruqa can masruqa can caaishaةa binaxwi maxay tahay in waa ziyaado markay noqoto xadiidka qaطaan riwaayada qaطaan ee sufyaan hawri uu ka warinaya acmash ziyaada la socoto acmash xadiidkii o dhan horta uu dhameeyey laakiin muxuu sheegay xadiidkan uu ka maqlay isagu eeg wuxuu ka maqlay masruuq masruuqna caaishuu kaba maqlay ayuu ugu waramay mansuur ibn muctamir mansuur baa markaa sanad labaad usoo korniyo wuxuu yihi adiguna xadiidkan waxaan kaba maqlay ibraahim halkan kaba maqashay isagu eeg isagu wuxuu kaba maqlay isagaa dee acmash abiduxuu kaba maqlay ibraahim ibraahim unakhaci weeye ibraahimna masruuq buu kaba maqlay caaishana waaba dee xadiidkiiyo masruuq kolley way isugu imanayeen binaxwi xadiidkan imakaan kaba soo baxnay ee ruqyada ahayd mid laba mid ah وxdثna شhيبان بن فروq qال xdثna abو cawاnة عan maنsuuri عan إbrahيma عan masروqi عan caiشhaةa waa snadkii eg kii uu markii hore acmaش inoogaba soo nqliye markuu mansuur sheegay waaba kan inoo soo noqdo inoo yimi أنa rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وsلم kaana wuxuu ahaa إdaa caada mariضa markuu ruu xanuunsanaya soo booqdo yqul mid yidhaahaa أdhib الbأسa رab الناasi ishfii waa shaksigan ilaahu bogsi anta shaafii laa shifaaa ilaa shifaauka shifaan macnaa ishfii shifaaan laa yuqaadiru aan ka tegayn saqaman xanuun وxadثna abubakr بن abi shaybata وزهayr بن xrbi qala xadثna jariir عan mansuuri عan abi الضuxى عan masruuqi عan caiشhaةa qaalat kaana rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم إidaa أtى اmariضa ruu xanuunsanaya marka uu yimaado yadcuu lahu isagoo u ducaynaya qaala wuxuu odhan jiray adhib ilba'sa ilaah buu la hadlayaa baryayaa ilaahayow kaxee ba'siga iyo dhibta rabbanaas yaa rabbanaas washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqama wa fii riwaayati abi bakrin abi bakr riwaayadiisa inay zuhayr iyo abubakr baa wada socdee labadooduna jariir ka wada wariye kaa hore muxuu ahaa riwaayadayn zuhayr idaa ata almariida yadcuu lahu halkaasun maadi buu u bedelayo إdا أtى المريض فdacا lahu weye ruu xanuunsanaya markuu yimaado u duceeyo وqاala وأnta الشhاaفي halkaa ay ahayd eeg wشفi أnta الشhاaفي ayaa wowga la socday wشفi شhاaفي anta adiga ana shaaفika wax bogsiyahay وxadثna الqاsم بن زكريا qال xadثna عubayd للh بن موسى عن إسrاaيل عن maنصuر عن إبراhيma ومسلم بن صبح maanta waa kan labadoodiiba waa isراaciyey abuduxa oo acmash kaba warinayey iyo ibraahim uu mansuur markii hore kaba wariyo inoo kala socday mansuur labadaba waa ka wada maqlay muslim bnu subax abiducan masruuqa can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam waa bimili xadiidi abi cawaanata wajariirin weli xadiidka un baa inoo socda caaisha وxadثna abubكر بن أbي شhayبة وأbو كرayb واللفظ لأbي كرayb qالa xadثna بن نmayr qالa xadثna هiشhاm عan أbيه عan cائشhaةa أنa رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم kana wuxuu aha yrqي bitufa bhadiه الرqyة أdhib البأسa رab الناasi byadika شhفاء caafimaad iyo dawo adigu bay gacantaada ku sugan tahay laa kaashifa lahu xanuunkan cid faydaysa oon markaa uma sugnaanin ilaa anta adiga un mooye وxadثna abو كرayb qال xadثna abو usامة وxadثna isحاaq بن ibrاhيm qال aخbarana عيسى بن yuنuس kilahma عan هiشhاm بhada الإsناad مثlahu bal markaa kolley waa adciyadii rasuulka ilaahay baabkan yarna waan raacinaya si bal ruqyadu suukee raacdo walow ay qayb harsantahay ruqyada waayo waa axaadiisi dee iyadna fudud oo laqba una ama carabmarini baab ruqyaة الmariiض bالmucawidaati والnafs ducaynu aragnay ruuxii mariidka ahaa lagu aqriayo lagu tufayo waa taan kaba soo baxnay baabkana muxuu baabaysanyahy waa suwartan mucawidaadka la idhaah waa qul huwa اllahu axad iyo labadan mucawidateynka oo lagu tufo ruuxii lagu aqriyo iyo weliba maxaa inoo taas dhicun baa inoogu sugnayde halkan waa nafsi waa tufidii bal waa nafki yaroo ladiif ay leeyihiin aan candhuufi la socon barhkood baa dee riiq yar raaciya nafsigani waa nafki waa afuufid latiifa oo aanay riiq lama socon kolkolna wax yaroo riiqi way raaci karaan taas weeye oo markii qur-aankii la aqriyaya ama ducadii la aqriyaya ayaa lagu tufaya dee tan aan tufid nidhaaho arrinkuna waxa weeyaan un ee waa ruduubadan ama hawadan ee qur'aankii iyo dikrigii iyo umuurahaasi ay soo mareen wax iyadoo barakadeed laba rajaynayo taas bay arrinku yahay haddaba taas buu baabkeediyaa xadaثnii surayj bn yuنuس وyaحyى بn أyuba qal xadaثna cabad بn cabاd عan هiشhاm بn curwaةa عan أbي عan caiشhaةa وxadiiث caaishaunkana qaalat kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم idaa marida hadduu xanuunsada axad min أhlih nafasa calayhi wuxuu ku tufi jiray ku aqriyi jiray isagoo kuna tufaya bilmucawidaati suwarta mucawidaadka falamaa marida markuu xanuunsaday maradahu aladii maata fiiha xanuunkiisii aanu kaba kicin ou kuba dhintay jacaltu waxaan bilaabay anugu anfusa calayhi inaan ku tufayo laakiin halkuu gacantiisa isagu ka marmarin jiray ruuxan xanuunsanaya gacanteeda may marmarin jirin rasuulka ilaahay jasadkiisa waa amsaxu waan masaxayo rasuulka ilaahay biyadi nafsi intay gacantiisa kuma aqrido ayay gacantiisa saa u marin jirtay ama marka ay aqriyayso ayay gacantiisa marmarinaysay liannahaa maxay saa u yeelaysay liannahaa waa gacanta rasuulku kaanad waxayda cadama mid uga weyn barakatan xagga barakada biyadii gacantayda waa gacantii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wa fii riwaayati yaxya bni ayuba bimucawidaatin halkan bilmucawidaati ayubbaa la nakireeyey mucawidaat de waa suwartii unin xadaثna yaحyى بن yaحyى qاala qarأtu عalى malik عan ibni shihaabi can curwaةa can caaشhaةa an الnabiya slى الlahu عalيه wasalam kaana ida shtakaa hadduu xanuunsado eeg taa hore waxay hadii shaksi ehelkiisa kamidi xanuunsado mucawidaadku ku aqriyaya isagoo ku tufaya arrinkana eeg isaguna waa isku tufi jiray markuu xanuunsado oo kaana wuxaa ida shtakaa markuu xanuunsado yaqra wuu aqriyayey calىa nafsihi naftiisa bilmucawidaati suwartaasuu naftiisa kuba aqriyayey wayanfusu waanu tufayey ee gacantiisana waa ismarinayey falama اshtadda wajacu xanuunkiisii markuu adkaaduu cuslaaday kuntu waxaana aqricu calayhi mid korkiisa kuba aqrida waamsaxu waanan masaxaya canhu xaggiisa biyadii gacantiisaan isaga marmarinayay rajaaa barakatiha barakada ay gacantaasi leedahay anigoo rajaynaya وxadثnي abu الظاhir وxrmlة qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yuنuس xa وxadثna cبد بن حmayd qال أخbarana cبدالرزاq qال أخbarana mعmr xa وxadثnي محamed بن cabd للh بن نmayr qال xadثna rwح xa وxadثna cqبة بن مkrm وأحmed بن cثman النوfrي qال xadثna abو cاaصm kilahma عن بن jurayj maعnaa waa rwx بن cbaadataha u dambeeya iyo abu cاaصm النaبيl baa labadooduba iبnu jurayj ka wariyeen iبnu jurayjna yuu ka wariyey akhbaranii ziyaadu kulluhumna waa ziyaad ninka la yidhaaho aynu horeba usoo aragnay iyo waxa weeyaan dee macmar ibnu rashid cabdirazaq kaba warinayey iyo yunus اlayli saddexdaa weeye waana xadiidka xadiidkii ibnu shahaabo markii horeba dee malik baa kaba wariyey aynu soo aragnay can ibnu shahaab taas baynu sooba aragnay xadiidkaas waa xadiidka riwaayada dambe marka kulhum can ibni shihaabi biisnaadi maliki naxwi xadiiثi walaysa fii xadiiثi axadi minhum xadiidkii maalik unbay kuwana laba mid yihiin xadiidkoodii laakiin raggana laftigoodii inoomuu soo naqlina waa ixaaleeye midna xadiidkiisa kumuu sugnayn rajaaa barakatiha ila fii xadiiثi malikin xadiidka maalik unba rajaaa barakatiha ay kuba sugantay wa fii xadiiثi yunusa waziyaadin waxaa kuba sugnaa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث waa تufayey عalى نفسihi بمعawidaaتi uu kuba aqriyayey ومaنsaxa canhu بyadih waa in ziyaado oon halkii hore inooguba sugnayn lakiin riwaayadii kasii horeysay inooguba sugnayd marka uu mucawidaadka isku aqriyo ayuu gacantiisa marinaya marka rasuulka ilahi xagga mucawidaadka markan uu xanuunsado waa kana waa isku tufayey ee waxaanu ina baray marka subaxdii iyo iyadoon xanuunma jirin maqribkii iyo galabtiiba inaynu aqrino saddex saddexaas waxaa kaluu liyeeli jiray inoona jideeyey ruuxu markuu seexanayo isagoon xanuunsanayba markaa uu seexanayo in mucawidaadka uu aqriyo isagoo jirkiisiina marinaya markaa iyada markan hurdada marka ay tahay xanuun kuma xidhna markan kale la xanuunsanaya iyada waqti ma laha ee de waa waqtigaa isku tufayo kol hadduu xanuunsanayo saasaa rasuulka ilaah yeeli jiray dee caaishana waa taa ficilkii markii dambe rasuulka ilaah cuslaaday laba iman jirtay wallahu subxana wa tacala ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك